ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa shanta bisha jamaadu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askari horey uga tirsanaan jiray ciidamadii midowgii suufiyeed ee duulaanka ku qaaday dalka afghanistaan balse diinta islaamka qaatay oo ku geeriyooday gobol ka tirsan waddanka afghanistaan ciidamada dowladda xabashida etoobiya oo lagu wada inay gudaha u galaan caasimadda gobolka tigray mu'asasada as-saxaab oo baahisay kelimad uu jeedinayo sheekh doctor ayman addawaahiri taas oo uu kaga hadlayo taariikhda sheekh abiciyaada tuunisi oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam dad badan oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay bariga dalka nigeriya dowladaha afrikaanka ah ee ciidamada u diraya jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo oo isa soo taraya xilli xukuumadda koonfurta suudaan ay ku dhawaaqday in ku dhowaad kun askari ay u diri doonto dalkaas iyo boqolaal ruux oo ka baxsanaya magaalada kheyrsoon ee dalka yukrain iyadoo ciidamada ruushka ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah magaaladaas qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda islaamiga ee afghanistaan ayaa shaaciyey geerida baxruddiin xakiimof oo ah askari hore oo ka tirsanaa midowgii suufiyeeti ee duulaanka shareecala dirirka ah ku qaaday dalka afghanistaan madaxa waaxda caafimaadka ee gobolka haraad oo ah halka uu ku geeriyooday baxruddiin ayaa sheegay in xakiimof oo loo yaqiinay sheekh cabdulaahi islamarkaana ka gudbay da-da lixdanka sano uu u geeriyooday sun ka soo caadhisay warshad ku taalla galbeedka gobolka haraad ee dalka afghanistaan afhayeenka imaarada islaamiga ee afghanistan sheekh dabiixullaahi mujaahid ayaa dhankiisa xaqiijiyey geerida sheekh cabdulaahi isagoona ka tacsiyeeyey geerida ku timid wadaadka waxa uu afghanistaan la yimid ciidamadii hore ee midowgii suufiyeeti mujaahidiinta ayaana maxbuus ahaan gacanta ugu dhigay intaasi kadibna waxa uu qaatay diinta islaamka isagoona guursaday waxa uuna tan iyo xilligaasi ku noolaa gobolka haraat ayuu afhayeenku ku yidhi war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa twitter-ka cabdulaahi ayaa ahaa sargaal ka tirsan waaxda sirdoonka ee ciidankii midowgii suufiyeeti ee duulaanka ku qabsaday afghanistan sideetameeyadii balse waxa uu qaatay diinta islaamka isagoona go-aansaday inuu iska sii joogo dalka afghanistan waraysi uu sanadkii laba kun shan iyo tobankii siiyey wakaaladda wararka faransiiska ee faransa bareys ayuu ku sheegay inuu dhaawac daran kasoo gaaray madaxa kadib markii ay dagaal la galeen mujaahidiinta sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo shantii intaas kadibna isagoo dhaawac ah ay heleen mujaahidiinta kuwaasoo daaweeyey waraysiga ayuu ku sheegay inuu dareemayo murugo badan maadaama uu dalkani burburiyey islamarkaana uu khasaaro u geystay dadka rayidka ah waxaan isaga sugnaa afghanistan waayo shacabka reer afghan waa bulsho aad u wanaagsan ayuu sii raaciyey hadalkiisa sannadihii lasoo dhaafay waxa uu sheekh cabdulaahi oo xiran dharka ay caanka ku yihiin reer afghanistan ka shaqaynayay madxaf ku yaala gobolka haraad ee dalka afghanistan isagoona sidoo kale ahaa dhakhtar daweeye dadka muslimiinta ah qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mu-asasada as-saxaab ayaa baahisay kelimad cusub oo uu jeedinayo sheekh doctor ayman addawaahiri taas oo uu kaga hadlayo taariikhda sheekh abiciyaada tuunisi oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam haashim cabdinaasir ayaa warbixintan ku eegayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
يا راثيا نسد الشرى هلا ذكرت باعيا حاز الشجاعة والوفاء حاز الكرم muuqaal la daawan karo muddo ka dhow konton daqiiqo hayay mu'asasada warbaahineed asxaab ku soo gudbisay kelimad uu jeedinayo sheekh doctor ayman adawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu sheikhu xalqadan kaga hadlayaa taariikhda shahiidkii dacwada ee sheekh abulciyaad atunisi shahaadadiisa allah ka aqbale oo sanadkii laba kun iyo labaatanka ku shahiiday duqeyn diyaaradaha faransiisku ay ka geysteen dalka maali allah u naxariistee wuxuu sheekh abulciyaad atunisi ka mid ahaa hogaamiyaasha mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqhribul islaam isagoo ka soo dagaalamay saaxada afghanistaan soona maray furumo kala duwan asheekh ayman adawaahiri ayaa ka warramaya taariikhda jihaad iyo dacwada ee abulciyaad atunisi iyo markii ugu horreysay ee ay isku barteen saaxada afghanistaan
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المسلمون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود أن أتحدث لكم اليوم عن الشيخ الشهيد ولا نزكيه على الله سيف الله بن حسين أبي عياض التونسي رحمه الله waxaan jeclahay in aan maanta idinkaga sheekeeyo shiiqa shahiidka ah sida aan allah uga rajaynayo sayfullah ibnu xuseen abuuciyaad attuunisi allah u naxariistee naxariis ballaaran hana ka aqbalo jihaadkiisa xabsigii uu soo maray hijradiisa iyo shahaadadiisa hana nala kulmiyo annagoo dulloobin shalaynin isla markaana fidnoobin walaalka waxaan ku bartay allah u naxariistee gudaha afghanistaan xilligii imaarada islaamiga ah waxa uu shiikhu u hijrooday london isaga oo la baxsanaya diintiisa halkaasna waxa uu ku bartay asheekh abi qataada allaha xifdiye waa uu ka faa'iidaystay waxaana uu kala qayb qaatay soo saarista majalada minhaaj waxaana uu sheekh abuu ciyaad agaasimo ka ahaa tifaftirkeeda أبي قتادة حفظه الله واستفاد منه وشارك معه في إصدار مجلة المنهاج حيث كان الشيخ أبو عياض سكرتيرا لتحريرها kadib markii maraykanku ku soo duulay dhulka muslimka ee afghanistan iyo dagaaladii lala galay wuxuu sheekh abulciyaad aaday dalka turkiga muddo kadib ayayna dowladda turkiga ka tarxiishay dalkaas waxayna dib ugu celisay waddankiisa kadib markii uu tegay tuunis wuxuu halkaa ka bilaabay dacwada islaamka ilaa uu xabsiga dhigay nidaamkii faasidka ahaa ee xilligaas ka dhisnaa tuunis
ثم هاجر لأفغانستان وهناك قابلته وتعرفت عليه kadib waxa uu u soo hijrooday afghanistaan halkaas ayaan kula kulmay oo aan ku bartay markii uu soo idlaaday dagaalkii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday afghanistaan shiiqa ayaa ka tegay dalka ilaa uu gaaray dalka turkiga sannadkii labada kun iyo saddexdii miilaadiga halkaas ayay xukuumadda turkiga uga tarxiishay dhanka tuunis markii uu tuunis tegay waxaa lagu xukumay xabsi uu ku qaadanayo muddo lixdan iyo siddeed sano ah oo uu dhigayay sharciga argixisada xabsiga gudihiisana kama uusan joogsan iskacaabinta dulmiga nidaamka ibnu cali ayuuna la galay macraka adag isaga oo aadaanka ku soo rogay hareerihiisa waxa uu la kulmay dhibaatooyin dhanka jirka ah iyadoo taasi ay jirto ayuu allah uga gargaaray nidaamka faasidka ah waxa uu ka sii qaaday joogtaynta dacwadii uu ka waday gudaha xabsiga intii uu ku guda jiray qolka uu keliga ku ahaa iyo qolalka guud waxa uu ku firfircoonaa inuu hagaajiyo fahamka caqiidada ee walaalihiisa kula xirnaa xabsiga waxa uu xabsiga ku jiray ilaa laga oogay kacdoonkii ay martigelisay tuunis allah ayaana soo daayay laba bil kadib markii uu guulaystay kacdoonka markii uu ka soo baxay xabsiga wuxuu go'aansaday inuu galo dagaalka dacwada isagoo adeegsanaya asaaliib nabadeed oo aan ku baaqaynin isku dhacyo si isaga iyo walaalkiisaba ay ku dadaalaan uguna guulaystaan sidii dadka loogu soo celin lahaa islaamka saxiixa ah kaas oo wax badan oo ka mid ah laga fogaanayay لا يدعو للصدام ليسعى مع إخوانه لإعادة الناس للإسلام الصحيح الذي طالما أبعدوا عنه إخواننا هذا لا يعني أننا ندعو إلى صدام المرحلة لا تقتضيها نحن ندعو إلى الخروج إلى هذا الشعب أن ندعوه أن نمسح دمعة الفقر walaalayaal tani kama dhigno inaan ka aqayno iska hor imaadiyo sababtoo ah marxaladda hadda la joogo ma dalbanayso arrinkan annaga waxaan ku baaqaynaa inaan ku baxno shacabkan si aan ilimada fakriga uga tirno iyo inaan madaxa u sallaaxno agoommada oo aan wax u qabanno iyo inaan xasuusanno kuwa la nool qaflada iyo dayaca xagga wacyiga ah kuwa korka eegaya musallahan ee iyagoo daawanaya salaadaha iska dareeraya kana tegaya salaadaha way idiin eegayaan mana cibro qaadanayaan allah ayaan dhammaan u weydiinaynaa hanuun iyo toosnaan walaalayaal waa inaan fahamnaa in farista wanaagga iyo reebidda munkarka ay leeyihiin dawaabid sharci ah oo ay dejiyeen ahlu cilmiga u celiya walaalihiina iyo culimmadiina u celiya dalabatulcilmiga arrin ha ka howlmarinina ilaa aad iyaga la tashataan waddankan marxaladdaani uma habboona waxaan ka ahayn dacwada aleh iyo acmaasha khayriga ah iyadoo la adkaynayo deganaanta kuwa mukhaalifiinta ah iyo inaan dadka ku soo celinno masaajiddeenna in ahlu islaamka ku soo celinno asalkooda in shabaabkaasi iyo dadkan muslimiinta ah qaybahooda kala duwan iyo si gaar ah hantiilayaasha iyo dhallinyarada ku garab istaagno howlahani khayriga ah si dacwada loo gaarsiiyo deegaanada iyo tuulooyinka fogfog ee ay ka jirto fakhriga aadku daran waa inaan dhaqangelinaa fahamka ay leedahay walaaltinimada isku tiirsanaanta iyo inaan dhexdeena wax isku oggolaanno sababtoo ah waxay wasiilo u tahay xasiloonnida shacabkaasi iyo inuu ogaado inaysan suuragal ahayn inuu farxad ku noolaado ودعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى حتى يسهل علينا بعدها أن تحكم هذه البلاد بشرع الله سبحانه وتعالى kadib markii uu allah xabsiga ka soo saaray wuxuu sheekh abilciyaad mar kale dhibaatooyin kala duwan kala kulmay xukuumaddii annahda ee tuunis waxaana heerka dhibaataynta ee asaga iyo walaalihiis lagu hayo ay gaartay in la dilo qaar ka mid ah xaasaska raggii la xirnaa sida uu sheegaya sheekh ayman addawaahiri ولكن الحكومة بقيادة حركة النهضة أصرت على معاداة balse xukuumadda way hogaaminayaan horjoogayaasha dhaqdhaqaaqa annahda ayaa ku dhaga adeegtay in ay colaadiso waxaana ay u sacaysay in ay saarto go'doomin dhanka warbaahinta ah intaas oo keliya ma ahayn arrinku waxa uu gaaray in la dilo haweenka raggii maxaabiista ahaa iyo in la suurad xumeeyo sidaba ku dhacday walaasha shahiiday sida aan rajaynayno ee muxarisa bintu sacad oo ah ummu yumnaa allaha u naxariistee kadibna la suurad xumeeyey meydkeeda markii la dilay kadib lana soo qabtay sayga walaalka ridaa assibtaawi waxaa xukuumadda annahda kula macaamishay isla diriiqooyinkaasi foosha xun ee uu muslimiinta kula dhaqmayay nidaamkii bin cali التي كان يمارسها نظام بن علي مع المسلمين
أوتضحكون والأخت في ظلم السجود بنات المسلمات كأبايا وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة ليلى وتصحو أسألها كرامتها الغريب تخطئ وجهها يا ليت شعري لماذا ينطق الوجه الكئيب
أوتضحكون والأخت في ظلم السجود أوتمرحون وإن لكم يا مسلمون أوتضحكون والأخت في ظلم السجود أوتمرحون عشرين واحد فزتوا
برقية إلى شهدائنا لن ننساكم ولن نحيد عن نهجكم فقد أنبتت دماؤكم وأثمرت تضحياتكم نحسبكم والله حسيبكم برقية إلى شهيدة الأنصار أم يمنى لن يضيع دمك هدرا عهدا منا أمام الله mawaaqifta lagu xasuusto shiiqan ee uu kaga tegay muslimiinta islamarkaana ay soo qaadanayso mu'asasada asaxaab waxaa ka mid a sida uu uga guban jiray in maamulka yuhuudda lagu soo dhoweeyo dhulalka muslimiinta si gaara dalkaas oo maamulka ka jira ku dhaliili jiray inuu soo dhoweeyo yuhuudda isagoona dadka muslimiinta uga digi jiray inay ku dagmaan dhagarta iyo beenta xisbiga annahda ee shiiqa colaadiimeedka kala dhexaysay وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل ثلاث أيام تقريبا تخرج بيانا تحذر رعاياها من السفر إلى تونس خشية عليهم من وقوع عملية إرهابية وزارة الداخلية التي على رأسها من تعرفونه تخرج بيانا تستنكر على إسرائيل تحذير رعاياها من المجيء إلى تونس إلى هذه الدرجة يعني في عهد الطاغوت بن علي كان يأتي ما بين 3000 إلى 5000 يهودي إلى الغريب لاحتفالاتهم في سرية مطلقة صرنا اليوم نستدعي اليهود علنا وعلى وسائل الإعلام بل وننكر على دولة إسرائيل منع رعاياها من القدوم إلى تونس سبحان ربي intii uu sheekh abalciyaad ku sugnaa tuunis waxay sidoo kale dowladda dalkaasi ku soo qaaday weeraro dhowr jiho ah waxaana suurad xumayn loo sameeyey asaga iyo walaalihiisa iyadoo la adeegsanayo aqoon-yahano isku sheeg ceelmaaniyiin ah وبعد خروجه من السجن وانخراطه في مجال الدعوة kadib markii uu ka soo baxay xabsiga suo najaaxay majaalkii daacwada ah waxa uu abuuciyaad iyo walaalihiisaba wajaheen ololo isugu jira baadiyeen iyo fasahaadin ay ka qayb qaateen cilmaaniyiinta diinnaawayaasha ah iyo kuwii uu ku magacaabi jiray agoomaha faransiiska waxaana sidoo kale ka qayb qaadanayay xisbiga annahda ay diidan isxukunka shareecada islaamka kaas oo uu awow u yahay cali cabdirasaaq muwaaqifta uu leeyahay xisbiga annahda ee mucaaradsan shareecada islaamka heestana qawaaniinta burquuba kaas oo u dhow cilmaaniyiinta lagana soo qurxiyo reer galbeedka ayaa soo ifbaxay oo caddaatay umana baahna caddiimo dheeraad ah waxa uu xisbiga nahda ku raali noqday in lagu shabaday arbaaxadaasi taariikhiga ah taariikhda muslimiinta inuu xukunka ku gaaray khiyaanada iyo dhagarta muslimiinta qayb dhexaadka ah balse waxa uu ansixiyey cilmaaniyadda iyo qawaaniinta ka hor imaanaysa shareecada islaamka manhajka xisbiga annahda ayaa ah in la sii joogteeyo dagaalka uu cali cabdirasaaq burqiiba iyo bin cali ay kula jireen shareecada islaamka علي عبد الرازق وبرقيبة وبن علي لتحكيم الشريعة xalqadan ayaa ahayd juska koowaad waxaana la filayaa in juska labaad uu sheekhu kaga sheekeeyo siiradaha hogaamiyahan ee ku baxay saaxada jihaadka ee maqrabul islaam wuxuuna sheekh abilciyaad atuunisi tusaale u ahaa kumanaan ka mida wadaadada muslimiinta ah ee ku sugan dhulka ay ka taliyaan maamulada dabadhilifyada ah سينتهي الغدر لا تسي ولا تهيني وفوق خضر الروابي تشرق الشمس بغيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya dad badan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay badiga dalka nigeria wararka ka imaanaya dalka nigeria ayaa ku waramayay in ku dhowaad afartan ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shil gaari oo ka dhacay goob ay xaflad ka dhacaysay oo ku taalla bariga dalkaas sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalli ah oo qaabilsan nabadgelyada wadooyinka shilkan ayaa yimid ka gadaal markii gaari xawaare sare ku socday uu dhex qaaday dad badan oo ka qaybgelayay munaasabad ka dhacaysay bariga dalka nigeria waxaana ku dhintay ugu yaraan toddoba ruux oo ka mid ahaa dadkii goobta ku sugnaa halka ay ku dhaawacmeen sagaal iyo labaatan kale mas-uul ka tirsan waaxda taraafikada ee dowladda nigeria oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in darawalka gaadhiga uu waayay xakamayntiisa taasoo keentay inuu dulmaro dad badan oo ku sugnaa goobta ay xafladdu ka dhacaysay mas-uulkan ayaa intaas ku daray in toddoba ruux ay ku dhinteen shilkan ayna ku dhaawacmeen sagaal iyo labaatan kale kuwaasoo qaarkood ay soo gaareen dhaawacyo daran isagoona xuseyn dadka dhaawacmay ay ku jiraan shan caruura oo kale ah saddex gabdho iyo laba wiilal oo ka mid ah dadkii joogay xafladda bisha diseembar ee sanad weliba waxaa gobolkan ka dhaca xaflad ay qabsadaan dadka deegaanka munaasabadda ayaana ka mida kuwa ugu caansanna oo ay qabsadaan badi dadka ku nool nigeria iyo galbeedka qaaradda afrika waxaana ka soo qayb gala ku dhowaad hal milyan oo ruux guddoomiyaha gobolka uu shilkan ka dhacay ayaa ciidamada ammaanka amar ku siiyey inay istaajiyaan gaariga oo dhacdada kadib isku dayay inuu goobta ka baxsado wuxuuna sidoo kale amar ku siiyey inay baaritaan ku sameeyaan qaabka ay darawalka ugu suura gashay inuu kasoo gudbo kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka dhanka kale ciidamada etoobiya ayaa lagu wadaa inay gudaha u galaan caasimada gobolka tigree ciidamada federaalka etoobiya ayaa gudaha u geli doona magaalada maqalla ee xarunta gobolka tigreega maanta oo khamiis ah sida laga soo xigtay la taliyaha amniga ra-iisul wasaaraha abiy axmed ridwaan xuseen oo ka qaybgelayay wadaxaajoodkii madaxda t b l f ciidamada ayaa la filayaa inay gudaha u galaan magaalada maqal ee caasimada ismaamulka tigreega sida uu dhigayo heshiiskii labada dhinac ay ku gaareen magaalada nairobi xoogaga t b lf ayaa hubka culus wareejin doona sida uu sheegay ridwaan isniintii ayaa ergadii ugu horeysay oo ka socotay dowladda etoobiya waxa ay gaareen magaalada maqalla tan intii uu dagaalka bilaabmay laba sano ka hor t b l f ayaa hadda u muuqata mid u hoggaansantay heshiiskii laga gaaray dagaal ka socday muddada fog laakiin lama garanayo in t b l f ay ahaan doonaan kuwa sida loogu talagalay u fuliya qodobadii la isla meel dhigay iyadoo ay taasi jirto ayuu haddana hogaamiyaha fallaagada t b l f sheegayaa inaysan nabadgelyo laisku haleyn karo jiri doonin ilaa inta ciidamada eritrea laga saarayo gobolka tigree hogaamiyaha t b lf debretsion gabramichael ayaa ku adkaystay in dagaalka labada sano socday uu dhammaan doono oo keliya marka ay ciidamada eritrea iyo maleeshiyaadka ama xaarada ka baxaan gobolka tigraay ninkan ayaa ciidamada eritrea iyo maleeshiyaadka ama xaarada ku eedeeyey inay ku duuleen gobolka iyagoona qaybo ka mida gobolka tigreega ka geystay xasuuq waa sida uu hadalka u dhigay lama oga halka uu ku dambeyn doono arrinta ka taagan gobolka tigreega ee waqooyiga etoobiya dhinaca kale waxa ay soo tariya dowladaha afrikaanka ah ee sheegaya inay ciidamo u dirayaan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo oo wajahaysa dagaalo xoogan oo kaga imaanaya kooxda fallaagada ah ee maarsa twenitiri iyadoona ay sidoo kale dalkaas ka dillaaceen jabhado kale oo kasoo horjeeda nidaamka xukuumadda dowladda koonfurta suudaan ayaa kusoo birtay xukuumadaha afrikaanka ah ee sheegaya inay ciidamo u dirayaan kongo dimuqraadiga ah afhayeen u hadlaya milatariga dalkaas ayaana sheegay in ku dhowaad kun askari ay u diri doonaan kongo taasu ay ragaadiyeen colaado joogto ah afhayeenka u hadlaya xukuumadda koonfurta suudaan ayaa sheegay in dowladda ay ciidamo gaaraya toddoba boqol iyo konton askari ay sida ugu dhaqsiyaha badan u diri doonto bariga dalka kongo si ay uga qayb qaataan dadaalada lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalada ka soconaya gudaha dalkaas munaasabad ka dhacday caasimada koonfurta suudaan ee jubba ayuu afhayeenku ka sheegay hadalkan waxaana la filayaa in ciidamadan maalmaha soo socda lagu daadgurayn doono kongo si ay ugu biiraan ciidamada ajaanibta ah ee taageerada malatirisiinaya waddankaas salfakiir oo ah madaxweynaha koonfurta suudaan oo isna ka hadlayay munaasabadda ayaa ciidanka lagu wado in lagu daadgureeyo waddankaas ugu dardaarmay inay ilaaliyaan awaamirta kaga imaanaysa saraakiishooda islamarkaana ay ka digtoonaadaan dhibaatada dadka rayidka ah iyo sidoo kale boobka hantidooda sida ay wararku tilmaamayaan ciidamadan la doonayay in loo qaado bariga kongo ayaa muddo ka badan lix bilood waxay qaadanayeen tababar ciidan waana ciidamo isku dhaf ah oo laga soo kala xulay ciidamo kala taabacsanaa milatariga xukuumadda madaxweynaha salfakiir iyo kuwa mucaaradka ee uu hogaamiyo riyaaq mashaar kaas oo ah madaxweyne ku-xigeenka koonfurta suudaan hadalkan kasoo yeeray xukuumadda koonfurta suudaan ayaa kusoo aadaya iyadoo kal sii horeysay ay dowladda kenya ciidamo u dirtay ee congo d r c wararka ayaana intaas ku daraya in la filayo in ciidamo ka kala socda dowladaha burundi iyo uganda ay ku biiri doonaan askarta ajaanibta ah ee lagu soo daabulayo dalkan si ay uga qayb qaataan dadaalada ka dhanka ah kooxda fallaagada ah ayna ugu horeyso kooxda imtuanitari isku soo wada duub oo dagaalada ka socda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa sii xoogeystay iyadoona ay dagaaladu kusoo biireen jabhado hor leh oo kasoo horjeeda xukuumadda inkastoo fallaagada imtuanitari kol sii horeysay la weeqay awooddooda ay haddana sannadihii lasoo dhaafay dib isku soo abaabushay iyadoona la wareegtay dhul badan oo dhaca bartamaha dalkaas ugu dambeyntii boqolaal qof ayaa ka baxsanaya magaalada kheyrson ee dalka ukrain dalka ukrain wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in boqolaal qof oo rayd ah ay ka baxsanayaan magaalada kheyrson ee koonfurta dalkaas iyadoona ciidamada ruushka ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah magaalada wariye ka tirsan warbaahinta reer galbeedka ayaa sheegay in mid ka mida wadooyinka ka baxa magaalada oo maalmo ka hor aan dad sidaa usii badnayn isticmaalaynin ay hadda ciriirinayso qoysaska magaalada ka cararaya magaalada khiirson waxaa qabsaday ciidamada ruushka maalintii labaad ee duulaankooda balse koob iyo tobankii bishii nofembar ay dib u qabsadeen ciidamada yukrain oo garab ka helaya calooshoodu shaqaystayaasha ajaanibta ah iyo sidoo kale nato
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalaya dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
قدمت الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله